a bomb threat. Crazy, right? I know. VOA one the hits.
halkani waa washington lanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efmada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com duhur wanaagsan dhegaystayaal waa sabti bisha sebtembar ee sanadka laba kun iyo saddex iyo labaatankana waa lix iyo toban afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo idaacadda duhurnimo ee dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aad xiliyadan oo kale dhegaysataan waxaana uu ku saabsan yahay shaqola'aanta dhallinyarada ka qalinjabisa jaamacadaha imika waxaynu ka hadlaynaa gaar ahaan gobolka adoo banaanta ka hadlaya waxaa qarinjabiya dad ku dhow ama arday ku dhow laba kun oo arday baa qalinjabisa waxaa se la ogyahay labadaa kun ee arday inta shaqo ka hesha aad bay u koobanta sababtuna waxa weeyaan waa dhowr sababood ta u horeysa waxay tahay gobolka awada marka dhaata gobolladu way kala duwan yihiin resourceka iyo dowladnimada iyay ku kala duwan yihiin gobolka awadaloo kale marka laga hadlayo male dekado male
ciyaaraha iyo kaalmihii heesaha ayaad maqli doontaan balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida mas-uuliyiinta dalkan maraykanka ayaa ka digaya inay jirto khatar aada u sarreysa oo la xiriirta weeraro ka imaan kara argagixiso gudaha ama kuwa dibadda ah sanadka soo socda arrintan ayaana lagu sheegay warbixin cusub oo ay sii daysay khamiistii waaxda amniga gudaha ee maraykanka warbixintan ayaa farta ku fiiqday waxay ku tilmaantay fikradaha khiyaaliga ah tabashooyinka shaqsiga ah iyo waxa ay ugu yeertay fikrado dowladnimo diid ah oo ku salaysan isir qowmiyado ama aragtiyo diimeed kuwaasoo inta badan la wadaago laga wadaago baraha internetka oo dhammaantood u adeegaya inay dhiirigeliyaan kooxo yaryar iyo shakhsiyaad ku sugan gudaha maraykanka warbixintan ayaa sidoo kale ka digtay in xubno sarsare oo ka tirsan ururada argagixisada ee dibadda sida alqaacida iyo isis oo kale inay doonayaan inay dib u soo ceshadaan sumcadoodii iyagoo oo raadinaya inay helaan taageerayaal cusub oo qaadi kara weeraro gacanka hadal ku dhisan warbixinta ayaa ka digtay in kooxaha argagixisada ee ajnabiga ah ay u muuqdaan inay bartilmaameedsan karaan meelaha uu u jilicsan yahay maraykanka kooxaha gargaarka iyo samata bixinta ayaa ka digaya halista isa soo taraysa ee ka dhalan karta faafitaanka cudurada oo sii kordhinaya dhibaatada bini-aadanimo ee libiya iyadoo sabtida maanta ay sii yaraanayso rajada laga qabo in la helo dad weli nool oo ka badbaaday daadadkii dhimashada badan dhaliyey hay-adaha islamic relief iyo m s f ayaa si gaara uga digay dhibaatada labaad ee daadadka ay keenayaan oo ay ka mid tahay cudurada faafa ee ka dhasha nadaafad darada daadadka cuntayarida iyo hoyla-aanta dadka soo wajahday dhimashada daadadka axaddii ku rogmaday magaalada dekadda ee dirna ayaa kor u dhaafaya lix kun oo ruux iyadoo la la-yahay in ka badan koob iyo toban kun waxaana uu burburiyey kumanaan guri iyo kaabayaal muhiim ah aagga uu daadka ku rogmaday dadka la la-yahay ayaa loo malaynayaa inay daadadka qaadeen oo ay ku dareen badda mediteraneanka ama ay ku hoos jiraan qashinka iyo ciidaha hoostooda ee daadadku ay keeneen dhegeystayaal warkeennii dunidana waa naga intaa duhur wanaagsan mar kale dhegeystayaal halka aad warkaasi ka dhageysaneyseen waa v o a oo idinkaga imaaneysa washington haddana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii madasha dhallinyarada waxaa soo jeedinaya haashim sheekh cumar good oo ku sugan magaalada boorama
kulanti wanaagsan dhegeystayaal meel kasta oo aad naga dhegaysanaysaan kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadkii maalin walba oo sabti ah aad hadahan oo kale ka dhegaysataan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a toddobaadkan waxaynu ku soo qaadan doonaa barnaamijkeenna madasha dhallinyarada shaqola'aanta ka jirta dalka iyo dhallinyarada tirada badan ee ka qalinjibinaysa jaamacadaha waddanka gudihiisa gaar ahaan gobolka awdal waxaa barnaamijkeenna inagala qayb qaadan doona aqoon-yahan maxamuud faarax warsame oo ah bare wax ka dhiga jaamacadda camuud iyo cabdirasaaq daahir maxamuud oo ka mida dhallinyaradii hore ee ka qalinjebisay jaamacadaha waddanka gudihiisa gaar ahaan jaamacadda camuud ugu horreyn waxaan kusoo dhoweynayaa aqoon-yahan maxamuud faarax warsame sanad walba dhallinyarta ka qalinjebinaysa jaamacado way soo badanayaan dalkiina waxaa ka jirta shaqola-aan maxaad is leedahay waxyaabaha sababay shaqola-aanta ka jirta waddanka markaad noo sharaxdo maxaa ka mid a haashimi v o ba waad mahadsantihiin waxaynu ognahay sanad walba iminka waxaynu ka hadlaynaa gaar ahaan gobolka adoo banaanta ka hadlaya waxaa qalinjabiya dad ku dhow ama arday ku dhow laba kun oo arday baa qalinjabisa waxaa se la ogyahay labadaa kun ee arday inta shaqo ka hesha aad bay koobanta sababtuna waxa weeyaan waa dhowr sababood ta u horeysa waxay tahay gobolka awda marka dhalaada gobolladu way kala duwan yihiin resourceka iyo dowladnimada iyay ku kala duwan yihiin gobolka awdal oo kale marka laga hadlayo male dekado male airports airports male hay-ad hay- hay-adaha dawliga xaggan ka jira gobolka awda male wasaaradaha qaybahooga halkan ka jiraana dee shaqaala intaa lagma qaadi karaan intaas waa qodob waxaa jira qodob labaadoo iyaduna dadku aana u fiirsan oo keenaya dadku inay camal beelaan waxaa jirta dowladdu waxay leedahay nidaam la idhaahdo fiscal policyga fiscal policyga macnihiisu waxa weeyaan dowladdu cashuur bay marka hore qaadaa cashuurta ay qaaday bay marka haddana qaybo ka mida dadka kusoo celisaa iyadoo ka dhigaysa markaa mashaariic oo kale tusaale ahaan markaa haddii dhowr mashruuc laga sameeya magaalada boorama ama si guud gobolka awdal waxay keeni lahayd in dhaqaalu kobco kobcaa dhaqaale wuxuu keeni lahaa inay ganacsiya abuurmaan ganacsiyada abuurma waxay keeni lahaayeen inay shaqa halkaa ka abuuranto oo dad fara badanoo dadkaa graduateska ay shaqo helaan markaan waxaan is leeyahay gobolka awdal si guud dalku waxa weyaan camalaantu way badan tahay laakiin gobolka awdal inahaan sheegaba iyaga gaaro ah
ma la odhan karaa waxyaabaha shaqola-aanta dhallinyarada u sababa waxaa ka mid a waxa ay barteen ee muddada ay jaamacadda ku jireen ay soo baranayeen ayaan ahayn wax ay shaqo ku heli karaan amase aqoon ay barteen oo ay shaqo ku heli karaan ma ay soo baran oo ay wadanka gudihiisa kaga shaqayn karaan walaanu taa dad badan baa waxaa idhahda laakiin anugu ma qabo oo dee dadku tacliinta ay baranayaan haddaanay khuseyn ama ayna xalinayn baahiyaha markaa deegaanadooda ka jira dee marka horeba in waqti lagu lumiya mayn anugu taan isleeyahay taa ma aha meesha waxaa ka maqan dowladnimadii baa ka maqan dowladnimada adduunyado dhanna way wada leeyihin waxaa jira hay-ado un ka shaqeeya inay isku aadiyaan shaqada bannaan oo soo soo ogaada shaqooyinka bannaan iyo dadka markaa iyagu qalinjabiye takhasusaadka gaarkaa ama cilmiyada gaarkaa bartay hay waxaa ka shaqeeya dowladda adduunyadu way nala mid waxaa laga yaabaa qofka maanta alka shaqada lagaaga baahan yahay inaad garanba weyda ama aad yani adoo un dee toban sano joogeen hadday mar baktiyana si meel isaga hesho laakiin adduunyada waxa waa waa waa lasoo yareeyaa gaabkaa udhexeeya ninka qofka shaqada raadinaya shaqada waa lasku waa lasku aadiyaa oo waxaa dhacda inta badan marka hay-ado dhan baa ka shaqeeya oo dadka soo baxay takhasusaadkooda cilmiyaday barteen iyo shaqooyinka bannaan marka saasa markaa qofka xafiiskaa markuu tago wuxuu arkayaa meelaha bannaan ee cilmigiisaasi uu bartay dee looga baahan yahay buu arkayaa marka taasoo kale ayaa anagu ah sababta keenaysa in dadku ay camal la-adaan ma aha inay waxay barteen iyo waxa lagu shaqeynaya ay kala duwan yihin aad marka ugu yartahay imika saadkoo kale hadaad ka shaqeynayso saadku muxuu u baahan yahay de wuxuu u baahan yahay qofku inuu numerasiga iyo iyo iyo xisaabinta garanayo sida wax loo qoro iyo sida wax loo xisaabiyo inuu garanayo qofka shahaado jaamacadeed oo tahay intaamaan u garanay uu garanaya markaan waxaa leeyahay taasi ma aha mushkiladu laakiin waa qodobkaan ku sheegay ka dowladda kaasi waa mid midda kale waxaa jirta waa run mararka qaarkood way dhici kartaa in shaqooyin bannaan oo kuwa hoose oo kale dee dhalinyartu ay dhadaan shaqooyinkan dee ma qaban karno laakiin kuwa laftigoogu dee yurub hadday tagaanba shaqooyinka way qaban karaan kuwa hoose halkaana waxaa yar jirta waxoogaa dadku dee inaan iskala yar wenyihiinoo jaamacaddu dee waxoogaa yar geliso qab yar geliso laakiin way ka shaqayn karaan shaqooyinka hoose oo dhan waa laga waa laga shaqayn karaa aduu xataa jaamacad ka baxay aan wax isle markaa taasi ma ahay ta keentay camalla-aanta laakiin labadaas oganimka sheegana waa kuwa ku dari kara shaqalaanta ku dari kara inay badato waxa barnaamijka isaguna nagala qayb qaadanaya aqoon-yahan cabdirasaaq oo ka mid a dhalinyaradii hore uga qalin jebisay jaamacadda camuud su-aashaan weydiiyey maxamuud dhalinyaradu wixii ay barteen iyo baahida shaqe ee dhulka taalla yaan islahayn ma is odhan karta adigu anigu waxaan qabaa laba dhinac baan ka kala eeganaa culumta marka la eego dee labay u kala baxaan midnaba tan xafiisyada lagaga shaqeeyo tiariga u badan midnaba fecotion skiliska qaybta tiariga waa runtii ruush ustaad ruush waan ku raacsanaho waxa weeye nidaam shaqaalisiinoo saxa dalka kama jirto siiba gobolka awdal oo maalin sanadkasta ay ka baxaan laba kun wax ku dhow nidaam shaqaalisiino oo maaragta resourceka gobolka marka la yaale loo eego ma jirto nidaam dowladeed oo maaragtaay dadka ku kala saaraya aqoontoodiina dee waxa weeye aada iyo aad buu yacni yani way jirtaa siyaasad shaqo qara la yidhaaho laakiin still dadka si weyn oo ballaadho uma wada gaariso tan kale waxa weye xirfadii gacanta oo vocational skillska waxaa u malaynaya gobolka awdal aad iyo aad bay skillskaas ugu yaryihiin taasaana keenaysa maaragtahay aqoonta marka la eego skilliska ay maaragta ay adkayso dadka inay shaqo ku helaan waayo aqoontaas muhiim dalalkao dhan way ka wada jirtaa dhalinyaro badan baa maaragta gala aqoontaa barta shaqana ku hela marka taasina waxaa umalayn inay ka qayb qaadatay isku aadi la-aanta baahida shaqe loo baahan yahay iyo culumta maaragta lagu baro jaamacadaha ardayda
marka dhalinyaradu ay ka baxaan jaamacadaha ee ay digriigii jaamacadda qaataan shaqooyinka qaar ay qaban kari lahaayeen way iskalahan weyihiin oo waxay isleeyihiin idinkoo aqoon-yahan jaamacadihii ka soo baxaya shaqadan hoose ma qaban kartaan sidaa darteed ayay camal la-aantu u badan tahay ma is odhan kartaan ha taasi waxay ku xidhantahay culturka culturka deegaanka dhaqanka waxa weeyaan caruurta markay iskuulka dhiganayaan secondariga marxaladda secondariga soo maraya laguma barbaabariyo shaqada suuqa qofkii ilaa uu ka baxay jaamacadda oo digrii uu dhammaynayo si aniguba ku barbaara aniga shaksiyan suuqana laguma soo daayo waxaa jirta deegaano kale wax laga yaaba qofki isagoo maraya aid standard aid ama fooma maraya suuq in lagu soo deelaya oradoo berigaaga aaba la soo baxlaydha halka taasi waa arrin la xidhiidha dhaqanka deegaankeena taasaana adkeynaysa in qofku haweyni gasho markuu jaamaca oo shaqo xafiisnuu raadiyo dhalinyarada sida iminka maxamuudna ka dhawaajiyey adiguna aad taabatay waxay had iyo jeer jecel yihiin in xafiisyada dowladda ay u shaqo tegaan iyagu miyaanay samaysan karin shaqooyin
waxay ku xidhan tahay dakhliga deegaanka waad og tahay waxaan maaragta uu aad buu dhaqaale yaryahay de maadaama uu taabto ruush kaabayaasha dhaqaala yar waxa yar bangiyadii maalgelinayay da-yartu mar walba dee waa waan garan karnaa dee hami ugu wada jiraa haddii xitaa shaqo si ay adkaatay dee oo dhaqanka ka hor yimid dee oday la kaxaysanayo oo hal abuur layma lahaayeen hal abuuradoodii wax maalgeliyaa jirin oo financial dee maaragta sectarkii xeerasha xitaa iminka way jiraan bangiya soo baxay laakiin xeerashoodu iyo dhalinyarta isma laha inkamkoogu
aqoon-yahan maxamuud sida uu cabdirasaaq taabtay dhalinyartu haddii ay mashruuc ganacsi la yimaadaan ma helayaan bangigii maalgelin lahaa arrimahaasi ma is leedahay qayb bay ka yihiin shaqo la-aanta haysata dhalinyarada horta anu waxaan ku takhasusay dhaqaalaha islaamka islaamku wuxuu horta inta badan dhiirigeliyaa dadku inay waxa la dhaha self employment ku dhiirigeliya self employmentku waa maxay qofku isagu noloshiisa la soo baxo wuuna cidna u shaqayn waayo islaamku wuxuu yar diidaa qofku haddii aad cid u shaqayso waxaa laga yaabaa waxoogaa inaad dhibadhan isaga ku noqotood ku tiirsanaato oo noloshaa dhan ku tiirsanaato waxyaala fara badan oo samayn lahayd oo horumara aanad samayn karin saaad u fikiraysa ay noqoto sidii qof yacni dee qofkaa un ku hoos jiro haddii uu talo uu leeyahay iyo arrin uu leeyahay iyo wuxuu doonaya haddii uu la yimaado in in shaqada laga eriyo dee markaa uu waxay shaqalaantaasi ay dhibaato ku keenayso dee familigiin aanu bilin karayn marka islaamku taasu diidaa in cid cid ku tiirsanaato markaa wuxuu dhiirigeliya waxa loo yaqaano self employmentka ama qofka oo iskii u shaqaysta taasi waa qodob qodobka labaad inta aan ku xirayno oo cabdirasaaqna sheegay waxa weyaan waxaa lahaa bangiyadu dee waxa weyaan shaqaabuurka qayb weyn bay ka qaataan maadaama ganacsiga qayb ka qaadanaya laakiin mushkiladda halkan taallaa waxa weeye maadaama oo dhalinyartu collateral waxa la dhahdaa mushkilada ama waxa la dhahdaa rahanka ama damaanada ayaa mushkila oo inankii dhalinyartii iminkunba qalin jabiyey ma haysto dee wax uu bankigii dhigo si lacag loo siiyo taasi waxay keentaa markaa ilmu ama ninka dhalinyarta ama dhalinyaradu inaan isku dayin inay banki u tagaan waayo hadday banki u tagaan waxaa la odhanayaa hanti maxaad haysataa ka kaala xataa hantida haddii la xaliyo qof damiinulmaana keeno waxaa suurtagala in la weydiiyo mushaar maqaadada ninkan waaba dee ninka imika de fresh graduateku waa iminkunbuu dee qalan jaamacaddii ka qalan jabiyey taasina markaa waa qodob dhaqaalaha si guudnoo qodobkii hore marka hore aan taabtina iyadna waa waa waa oo shaqa abuurka marka laga hadlayo ee la samaynayo shaqa la abuuranayo de waxa ku iminka dad og tahay xagga kale intaanan tahay gelinba meheradaha ganacsigu boorama si guudba way yaryihiin haddana iyagoo yarka ciddaa ku badan way kacaan meherado markaa daanua dhaqdhaqaaliyaal ahaan waxaa isweydiinaya sababta u kacaya waa maxay anoo garanaya markaa sababta u kacaya ko dakhliga soo galo gobolka ama ka soo galo dibadda lacagta inooga timaada waxay dadku soo diraan ama ha inooga timaada ganacsigeen kookooban etoobiya iminka iyo buuram dirdhab iyo buuram oo kale way isku xidhayiin hadda waxbay naga soo galaan ama ha inaga soo galo waxyaalaha u yaryaroo xagga dowladda ama dadka inala degan dhaqaala inaga soo gala intaasoo sooras iyo kuwa hayda inaga soo galo iyaguna aan badnayn marka laisku wada geeyo lacaga badan oo cashuuraba markaa ka baxda maadaama u dhaqaalii baxayo oonan haddana soo noqonin dee dhaqaali wuu yaraanaya marka mar walba waxa soo galaya dhaqaalaha ama dadka dhaqaalaha soo galay dadka reer awdan iyo waxa cashuur ahaan uga baxaya ayaa kala badan deeta markaa dadkii marba marka si dambaysa way sii jeebkaaga uu sii yaraanaya oo dhaqaalihi uu ku yaraanaya magaaladii dhaqaala yaraanshahaas wuxuu keenaya businesskii ma dhiirigelinaya ama ganacsiga ku yeera sii jiray iska daa kuwa cusub oo la sameeye ku yeera sii jiray ba kacay ilahaasoo laysu geey markaa kuwa keenaya inaan dhalinyartu shaqa abuuran karin
maxamedow markaa maxaad is leedahay shaqa la-aanta dhallinyaradu ay ka cabanayaan ee dhallinyar kalena ay jaamacadihii kasoo qalinjabinayaan waa lagaga bixi karaa maxaad is leedahay
ko horta waxaa lagaga bixi karaa imikainaad ogtihiin mooyaane dee magaalooyinkiina way korayaan dee leydhkii biyihii waxyaala fara badanoo waxaa jira dee technical issues ama waxyaala farsamo badan baa jira haddii markaa la sameeyo iskuulladii farsamada ya waxaa u yar mobil samayntaa u yar haddii kuwa la sameeyo waa lagaga bixi karaya shaqalaanta waa iskuulladii farsamada gacanta kuwa haddii yani dowladdu ay siyaasad ka dhigato oo magaalo walba iyo tuulo walba iskuullada laga sameeyo shaqalaanta waxweyn bay ka talaysaa taasi waa qodob qodob labaadna waxaan dowladda usoo jeedin lahaa inay inay iyadu ay samaysato qorshihii isugu yani ay ku ogaanaysay inta soo baxaysa iyo shaqooyinka markaa loo baahan la abuuro oo qaarkood iyadoo ay abuuraan qaarna ay dhiirigeliyaan maxaa kamid kuwa dhiirigelinayaan tusaale inay bangiyada dhiirigeliyaan la sameeyo oo magaalo walba laga furo waxaa kaloo dowladda ku dhiirigelinana cashuuraha ku celiso degmooyinka si siman taasoo keenaysa markaa dhaqaalii degmooyinkii gobolladu inuu isa soo gaadho waxaa kaloo halkaa ku jirta oo dowladda aan usoo jeedin lahaa inay inay inay iyaguna waxa weyaan ku yeeshaan hanti yeeshaan oo dowladdu hadday hanti yeelato tusaale dowladda hoosoo kaleba hadday hanti yeelato ama ta dhexoo kale waxay awoodaa inay inay inay dee meelaha iyo ganacsiyada ay dadka shaqaalisa awoodaa tusaale ahaan shirkadaha leyrka oo kale hadday sheer ku yeeshaan oo kale dee qiimaha leerkuna u jebi lahaa shaqana waa laga abuuri lahaa markaana waxaan sodhan laha inahaasa mar ayaa noqon kari lahaa inay inay inay cabdirasaaq daahir jaamacadaha ay dhallinyaradan ka soo qalinjabinayaan sanad walba iyadoo suuqii ay shaqa la-aanin jirto miyaanay door ku lahaan karin inay daraasaad ku sameeyaan shaqa la-aanta jirta iyo dhallinyarada soo baxaysa iyo manhajka ay dhigayaan inay iswaafajiyaan way ku lahaan kartaa laakiin aad bay u yar tahay iminka cilmibaaristu jaamacadeenu ay soo saaraan ma badna oo iminka waxa weeyaan haddaa la ogaado dhibaatooyinka bulshada la baadho xalkeedu waa la heli karaa markaana waxaan aaminsanahay doorkii cilmibaaristay ku aadineed mashaakilka bulshada haysato shaqalaanta kow ka tahay aad bay u gaabantah marka arrinkaa aad iyo aad baan u dhiirigelinay jaamacadu ka qayb qaataan
ugu dambayn maxaad is leedahay markaad eegto shaqala-aantaa jirta iyo dhallinyarada tirada badan leh ee kasoo qalijebinaysa jaamacadaha xal maxaa noqon karaa ee wax lagaga qaban karaa in dhallinyartaa soo baxaysana ay shaqo hesho kuwii hore ee jaamacadaha hore uga soo baxayna shaqo abuur iyo loo sameeyo barnaamijyo mashaariic ay shaqo ku heli karaan
waa kow waxaa dowladdiina samayso maamul daadijin waa inaad saaxdo nidaamka shaqaalisiinta labadaas waa labada ugu muhiimsan waa sida ruushka aan ku raacsanahay hantida in gobolada loo dhaadhiciyo cashuurta gobolada bixiyaan dib loogu celiyo oo kow ka tahay in maaragtay maamuldaadi tusaale marka imika shaqa loo baahaya hargeysa la wada tegaya siifigii caasimadii baa la wada tegaya ninka mar walba jooga deegaanka hargeysa uu ka fursad dhowyahay ninka deegaanka gobolada kale jooga marka anigu waxaan aada u aaminsanahay inay dowladda dib oo eegis weyn ku sameyso nidaamka shaqada dalka ta kale aan ku xigsin waxa weeyaan ganacsatada gobolka odaygana waxaa ku dhiirigelinayaa hargeysa gobolada kale waxaan aaminsanahay anigu sectorka businesku aada buu maaragta u qaataa dhalinyarada in sectorka businesskii booraba u kabcay maasha allah waxaa ku dhiirigelinaya ganacsatada ree awdal inay maaragta dhalinyarteena bilaa camalka intii nidaam shaqaalisiinoo sax u imanayo inay ka qayb qaataan inay maaragta shaqo siiyaan
maxamuud hay
waxaan yar xasuusta hal qodob bangiyada nimanka sheegayna somaa sababta ayna dhalinyarta lacag u siin waa waxaan idhi waa collateralka ama damaanada markaa dowladda qodobkan waxaan usoo jeedin lahaa ama bangiyada laftigoogaba inay shuruudaha dadka dhalinyarta ee doonaya inay shaqooyinka abuuraan rabeen inay inay maalgashi ka qaataan bangiyada in la khafiifiyo taasina wax weyn bay ka tarisaa markaa dhalinyartu inay qaadan karaan maalgashi ay qaadan karaan ama la maalgelin karo si markaa ganacsiyo iyaga iyo dad kaleba ku filan ay u abuuran karaan
intaas waxaynu kusoo gunaanadaynaa kuna soo gebagabaynaa barnaamijkeennii madasha dhallinyarada ee toddobaadkan oo aynu kusoo qaadanay shaqala-aanta dhallinyarada iyo dhallinyarada tirada badan leh ee kasoo qalin jebinaysa jaamacadaha gobolka awdal waxaa barnaamijka ay nagala qayb qaatay aqoon-yahan maxamuud faarax warsame iyo aqoon-yahan cabdirasaaq daahir maxamuud oo ka mida aqoon-yahanka dhallinyarada ah ee ku nool gobolka awdal waxaa barnaamijka idinka soo diyaariyey magaalada boorame ee gobolka awdal anigoo ah haashim sheekh cumar koob tan iyo kulintadeenna dambe dhegaystayaa waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgeliya
aad ii u mahadsan yahay haashim sheekh cumar good oo nala socodsiinayey barnaamijkii madasha dhallinyarada haddana haddii aan fiirino dhinaca ciyaaraha waxaa maanta dib loogu soo laabanayaa horyaalada kala duwan ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub kadib markii toddobaadkii hore uu u baaqday ciyaartoyda horyaaladaasi ka qeybgalaysa oo ku mashquulay gudashada waajibaadka xulalkooda qaramada oo iyagana ciyaarayay isreebreebka koobka adduunka iyo weliba koobka qaramada yurub midka africa iyo weliba kan south ama koonfurta america iyo bartamaha america haddii aan ku horeyno horyaalka premier leaga kulanka ugu soo horeeya kulamada maanta ee dib usoo laabashadiisa ayaa waxaa ka mid a kan u dhexeeya kooxaha liverpool iyo wolverhampton wanres liverpool ayaana u martineysa kooxda wolves aston villa waxay la ciyaari doontaa crystal palace fulham iyo luton town ayaa isku aadan manchester united oo xaalka uu ku adag yahayna waxay martigelineysaa kooxda brighton halka kooxda tottenham oo sanadkan wacdaro yaab leh ku bilaabatana ay martigelin doonto kooxda shevel kooxda horyaalka difaacanaysa ee manchester cityna waxay la ciyaari doontaa kooxda westham oo iyagana ay u martiyayaan newcastle united oo iyagana sanadkii hore wacdaro dhiga laakiin hadda uu xaalka ku adag yahay waxay la ciyaarayaan kooxda branford dhinaca sbain atlantica club ayaa cadis la ciyaareysa valencia atlantic madrid ayaa isku aadan salta vigo iyo mayorka ayaa isku aadan barcelonana waxay la ciyaari doontaa kooxda real batis horyaalka talyaaniga ayay si jiraan kulamo adag waxaana jira derby de milano inter milan ayaa waxay la ciyaareysaa kooxda ac milan labadan kooxood ayaana xifiltan adag uu ka dhexeeyaa waana mid ka mid a kulamada ugu adag ee horyaalka siraga kooxda inter milan ayaana markaasi marti loo yahay oo garoonkeeda lagu ciyaarayaa inkastoo labada kooxood uu ka dhexeeyo garoonka yuventusna waxay martigelineysaa kooxda lazio waana mid ka mid ah kulamada ugu adag ee horyaalka siriaga halka kooxda genowa ay la ciyaari doonto kooxda difaacaneysa horyaalka siriaga ee napoli dhinaca jarmalkana kulamahii hal kulan ayaa shalay la ciyaaray kooxda bayer munik ayaa waxay ku garab dhacday kooxda kooxda bayer liverkusen labadan kooxood ayaa ku kala baxay laba iyo labo midkoodna lagama badinin sida uu horyaalka u bilowday faransiiskana kooxda baris ayaa dhinaceeda dhulka la dhigay oo kooxda nice ayaa ku garaacday saddex iyo labo natiijooyinka ciyaarahan waan idiin soo gudbin doonaa balse markana kaalmihii heesaha
bishoysidataay aniga iyo geerlula iskumana soo bixin sobargalaygii iyo bidaashadeedii bundraayarte baraduweyn ku taale iyo noota guudkood qortankeeyeeda maahay
heestaasi baladweyne iyo codkii xasan aadan samater ayaa u dambeeyey idaacaddeenii duhurnimo tan idaacaddeenna galabnimo waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo